ee dhirtan in la xaalufiyo horta dowlada shisheeyaa shaqa ku leh sideedaba faragelin shisheeye oo ay khawana noo hogaamihaynin soomaali ma qabtaba waa nimankaana aragta hadda kenyaatiga wuxuu hadda kismaayo u joog maxay tahay kuwa mida oo kuwa oo siyaasiyiin oo kuwan kenyaatiga meelahaas laga soo doortaa faarax macalin oo kale iyo wuxuu leeyahay wax kale uma joogaanba kenyaatiga dhuxushaas unay lacag ka raadiyaan oo ay ay lacag ka sameeyaan ay ka daldashaan nimankii marka la soo diray ee dhuxusha faagi jiray waa la yaqaan ee intaas ku qaado dhirti dhan wuxuu geeli daaqaa la waayey dadkii xoolaaleydana waa catowdeenoo marka in badan alxamdulilahi rabbilcaalamiin hadda harakada shabaabulmujaahidiin ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantooda ku joojiyey wacyigelin fara badanoo la sameeyana waa maqlaayey idaacadaha waa ka dhagaysanayey iyo bulsho weyntoo la qaadatay sababtoo ah dadku waa arrinay baahi u qabeenba in la hor qabtay rabeen bis intaas hadday heleenna ayagaaba horbooday intaoo dhammaystiraya marka kuwaasaa ugu daran dhuxusha oo dibadaha loo dhoofinaayo beerahana had dhirta waxa ku kaalmiyey waa ayaga gaaladana u nimankan amisom ee hadda la baxay admis amisom joogtay aheyd xanuunkii markuu batay admis waa african union transitional mission to somalia waa ducaadda kumeelgaarka ah ee fidinta diinta krishtanka macnaa asalka tafsiirka saxda markii lasoo koobo waa laakiin waa si kumeelgaaro ayadu waa ay socotaa soo maaha meelaha ay degaan u fiirso badanaa ma degaan dhul kulul oo baaba'san ma degaan waxay degaan meelaha dalaga iyo beeraha si ay cuna qabateeyaan haddana aag weyn oo dhammay goostaan aaggaa ay ugu tala galeen ciddii soo dhowaato inay ku dilayaan hadda waana aragnay oo qadkaan ka fiirsanay